lix dhallinyaro ah oo soomaali ah ayaa deeq waxbarasho waxay ka heleen jaamacada ku yaala maraykanka iyo kanada dhallinyaradan ayaa waxaa lagu xushay kubadda cagta oo ay ku wanaagsan yihiin waxaana ay u ciyaari doonaan jaamacadaha ay ka heleen deeqda waxbarasho haddaba wariyaha v o eda ee kanada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahani waxa uu ka waraystay cabdirashiid xasan xirsi bakin oo ah guddoomiyaha naadiga semkey oo ah koox soo saartay ama kooxda soo saartay dhalinyarada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waa lix ciyaartooy saddexna waxay ka heshay wadanka maraykanka saddexna waxay ka heshay wadankan canada dadkaas sida loo qaatay iyo siday ku gaareen guushaas waa markii la arkay ayagoo liigag waaweyn ka ciyaaraya magaaladan torono ayaa dadka u ololaya jaamacadaha maraykanka iyo canada ayaana la soo xiriiray naadigeena samkey oo naga codsaday dhalinyaradan inaan siiyaan scholarship iyo waxbarasho oo ayagana ay u ciyaaraan jaamacadahaas ku kala yaala maraykanka iyo canada jaamacada waxay ku taallaa magaalada chicago jaamacadda kalena waxay ku taallaa miami florido labada jaamacadood ayay ku kala yaaleen maraykanka jaamacadaha kalena labana waxay ku taallaa magaaladan trono marka saddexdaas wiil oo ka ciyaaraysa magaalada maraykanka wiil ka mid ah wadankii canada ayaa waxay u qaateen inuu ka mid noqdo qaranka canada under twaniga waana kow iyo tobanka ciyaartooy marna wuxuu noqdaa kabtanka labaad marna wuxuu noqdaa kabtanka koowaad ee kooxda runtii waa guul usoo hayatay ummadda soomaaliyeed especially kooxda samkey aanu ka ahay guddoomiyaha waana waanu ku faraxsanahay waa tahay cabdirashiid sidee idinkuugu suura gashay in dhalinyaradaas aada soo saartaan oo ay heerkaasi gaaraan sida inoogu suurta gashay waxaa weeye anaga iyo macalimiinteenna samkey wakti dheer iyo time badan oo ballantiirah oo toban sano ayaan caruurtaas tababar aan kala go' lahayn winterka wakhtiyada xilliga qaboobaha iyo xilliga kuleelahaba ayaan waxaan siinaa tababar wiigiiba waxaan siinaa saddex jeer waxaana ka barnaa dhinaca waxbarashada dhinaca diinta akhlaaqda iyo fisicalka iyo educationka sboortiga taas ayaa noo suurtogelisay inaan heerkaas ilaahay nagu garab garo ilaahayna nagu guulayo caruurteena inay ku helaan jaamacado bilaasha waa tahay dhaqaalaha yaa idinka taageera ileen tababarka iyo kubadaha iyo garoomada aada ku ciyaaraysaanba lacagay u baahan yihiin runtii wadankan canada dowladda canada qaybaheeda kala duwan hal shilin ah oo naga soo galaa ma laha laakiin ilaahay waxaan ugu xamdinaqaynaa ganacsatada soomaaliyeed ayaa aada iyo aada noo taageerta oo ay ugu horeeyaan ururka midaynta kambaniga weyn ee soomaaliyeed oo runtii aan u mahad celinayo oo safari fon oo madaxda ka yahay cumar buumbe iyo cabdiraxmaan iyo sheikheena idris xawaaladda amal kaah dahabshiil maqaayadaha soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed ayaa dhaqaalahaas naga taageerta waxaanu ku soconnaa waa dhaqaalahaas annagu haddaan nahay macalimiinta iyo anoo bakinana waxaan ku shaqeynaa wakhtigeennu waa fii sabiilillaah because caruurteenna haddaan annagu u kicin qof kale u kacaya ma leh ugu dambeyntii dhanka horumarinta cayaaraha soomaaliya marka laga hadlayo kaalin noocee ah baad ka qaadataan ma jiraan dhalinyaro aada dalkii u dirteen si ay u kaalmeeyaan cayaartooyda kale ee soomaaliya ee ka qaybgelaya tartamada kala duwan qaranka soomaaliyeed kooxda samkey ciyaartooy ayaa ku jira labada oo maraykanka iyo wiilkooda isagana canada jooga waa wiilashii u ciyaaray qaramadii calankii soomaaliyeed iyo buluuga kasoo ciyaaray ciyaarihii lagu ciyaarayay africa jabuuti dana qaarna waxay midna wuxuu kasoo ciyaaray labana waxay kasoo ciyaartay ciyaarihii oo under twaniga oo ayagana waxaa naga soo codsaday macalinkii waday loo xilsaaray ciyaaraha qaranka siciid oo reer u k saaxiibkay walaalkay ayaa ayagana isagaa naga soo codsaday ayagoona dhalinyaradaasna qarankii soomaaliyeed iyo calanka buluuga ahaa especially anigoo bakina aana jaaniskaas aan helin calankii inaan qarankii soomaaliyeed usoo ciyaaro laakiin waxaan ku faraxsanahay maanta dhalinyaradii anoona guddoomiyaana u ahay ee macalimiinna u yihiin macalin cumarey barbaro iyo macalin anwar in ay ciyaartooydoodii ay qaran gaaraan marka waxaan ku faraxsanahay dhalinyaradii annago aan soo tababarnay iyagoo sideed jira aan soo qabanay ayagoo sagaaliyo toban jir ah inay qarankii iyo maaliyadii soomaaliyeed ee buluuga aheyd calanka aheyd ay qaateen
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid xasan xirsi bakin oo u warramaya wariyaha v o eda ee magaalada toronto xuseen nuur xaaji halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga e v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington gabagabadii idaacadda